Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa deegaanka Buule Xaaji ku qabatay kulan bulsho oo ku saabsanaa xoojinta iskaashiga bulshada iyo horumarinta maamulka. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, maamulka deegaanka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Buule Xaaji. Waxaana kulanka intii uu socday diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo maamulka si loo xoojiyo nabadda. Nuur Rashiid Xuseen, agaasimaha waaxda dad dhigista iyo arrimaha bulshada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii looga hadlay intii kulanka uu socday.
waxaan halkan saaka u imaanay buule xaaji dardargelinta dowladnimada saad ogtihiin reer buule xaajiyow ee dowladnimada waa nidaam ama hab loogu adeego bulshada saad ogtihiin dowladnimada waa nolol tiriibka hore ee aan halkan idinku imaanaynay saad aheedeen maanta uma dhawidiin maanta waxaa tihiin dad iftiimaayo hilibkooda iyo laftooda iyo maqaarkooda kala baxay tiriibka horena waa isku dheganadeen taasna waxay muujinaysaa micnaheedu nabadda iyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada haddana waad fahanteen saan arkaayo annagana halkan waxaan idinku imaaninay inaan dardargelinay dowladnimadaas annagoo ka duulayno baahiyaha gaarka ee loo qabo gobananciga ama maamul wanaag saad ogtihiin dowladda iyo bulshada waxaa isku xiri kale keliya waxaa waayo ama buundada u dhexaysa oo loo gudbo waa wacyiga bulshada oo kor loo qaado oo wacyigelin ah marka hadda waxaan rabnaa inaan wacyigiina kor u qaadno idin tusno macaanka dowladnimada ay leedahay iyo hofnaanta iyo kala dambeynta inaan idin fahansiino ayaan idinku imaana